gogashaa nabadeed oo maalmihii lasoo dhaafayba ka fidsanayd magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa waxaa ka qaybgalay guddiga islaax baynanaas oo ka kooban qaybaha bulshada waxaana ay bilaabeen qorshe lagu ballaarinayo nabadda iyo dib u heshiisiinta bulshada deegaanada maamulka galmudug gogashan waxaa ku sugnaa guddoomiyaha degmada ballanballe iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada guraceel iyo xubnaha golayaasha deegaanka ee degmooyinkaasi guddoomiyaha guddiga islaax baynanaas sheekh cabdi cumar ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda kulankooda isaga oo carabka ku adkeeyey in ay dadaalada nabadeed sii wadi doonaan ilaa inta laga gaarayo xal waara walaalaha ka soo kala jeeda guriceel iyo balanballe ee diriirta afartanka sano u dhexayday ka jirtay inay yacni isku yimaadaan falilaahi alxamdu wa shukru way isku yimaadeen way tashadeen islaax baynannaas iyagoo ka mid ahaa awal hore lana shaqay jiray ayaa waxaa dantii noqotay dad u oogan arrintaas iyada ah si gaara uga shaqeeya si wadajira uga shaqeeya islaax baynannaas ay ku og yihiin inay xisaaban yihiin meeshaas maamulka degmooyinku ay ku og yihiin la kaabaan iyaguna maamulkooda la shaqeeya in la helo waana la helay xubnahaas oo ka kooban shan iyo toban xubnood walaalayaal haddaynaan ku heshiin maalkeen haddaynaan ku heshiin caqligeen haddaynaan ku heshiin cilmigeenna dad kale cilmigooda iyo caqligooda iyo maalkooda kuma heshiin karna waan ku kala tegayna silaax baynannaas waxyaalaha ay rabaan inay dadka dareensiiyaan waa inay dadku heshiiyaan kuna heshiiyaan caqligooda maalkooda iyo maskaxdooda macalin axmed ciise geedi oo ah guddoomiyaha guddiga ka kooban shanta iyo macalin axmed ciise geedi oo ah guddoomiyaha guddi ka kooban shan iyo toban xubnood oo loogu magac daray samadoon iyo xuseen liibaan oo xubin ka ah guddiga islaax baynanaas ayaa soo dhoweeyey shaqada adag ee ay wadaan guddiyadan
lagu taabageliyo maarata lagu taageero aadan uga mahad celinaynaa shaqo wanaagsan ayaa meeshaan ka dhacday waxaana usii mahad celinaynaa gogashaan dadkii iska lahaayo islaax baynanaas oo kulligood samadoon oo gadaal u gelay marka haddii aan nahay reer balanbal shan iyo toban guddiyaha la sameeyey shan iyo tobankii guddigaahoo la sameeyey inay ka shaqeeyaan samafalka iyo islaaxa meeshaas marka waxaan codsanaynaa dowladda iyo golayaasha meesha fadhiya dhammaantood ilaahay dartiis inay noola shaqeeyaan annagu ilaahay dartiis baan isku xilqaanay waxay noqotay dadka deegaankaas wada degan cidda isdilaysa ayaga inay yihiin cidda isdilaysa inay ayaga yihiin ee aysan ahayn cid etoobiya kaga soo duushay cid soomaalida kale kaga soo duushay cid meel kale kaga timid ayagii waxaa la rabaa in la walaaleeyo in laysu keeno guddiga islaax baynannaas iyo weliba guddiyaasha kale ee la dhisay ayaa waxa ay maalmahanba ku howlan yihiin sidii deegaanada maamulka galmudug dib u heshisiin ballaaran ay uga samayn lahaayeen bulshada ku noola halkaas islamarkaana dadka ay ugu wacyigelin lahaayeen muhiimadda nabadda iyo isdhexgalka bulshada ay leedahay